Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay munaasabad lagu soo bandhigayo dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhammaysatay barnaamij waxbarasho oo ku saabsan hal-abuurka casriga ah ee dhinaca beeraha. Munaasabadda oo ka dhacday xarunta wasaaradda ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya, wakiilo ka socda hay-adaha caalamiga ah, aqoon-yahano, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Gaar ahaan dhalinyarada ayaa lagu soo bandhigay hal-abuur wax badan ka bedeli doona beeraha Soomaaliya. Ugu horeyn, agaasimaha waaxda maalgashiga iyo ganacsiga wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Sowdo Miric Ismaan ayaa madasha ka hadashay.
arkeena oo waan ku raaxaysanaynaa oo aan daawanaynay dad aada u da-yar oo jiilka maxaa la dhahaaye futureka wadankan hogaamin doona ah oo runtii maxaan ku iraadaya ku haminaya inay samaystaan ee, ay keenaan xalal ay ka sameeyaan maaragtay ee, ganacsiyo si dadkeena iyo bulshadeena wax loogu taro annaga ka wasaarad ahaan waxaa maalmahan ka shaqaynaynay iyo kawaax ahaan ee, program sidaan oo kaleete ah oo yara maaragtay ka ballaaran waxaa la yiraahdaa tartanka furan ee tartanka halabuurka furan ee maxay aheeday ee suuq uhelidda ama maxay aheeday ee access to market waxaa rabnaa caqabadaha suuqa ee ay la kulmaan haweenka beeraha tacbo ama kuwa suuqa ka ganacsada in xal loo keeno oo xal ku salaysan tiknolojiyad iyo hal abuur oo laga fikiray maxay aheeday lagu tartamo oo dadka halkaas ku tartamana ay helaan maalgelino ay helaan marka waa tii oo maxay aheeday kaleeto waxaana maxay aheeday waajib nagu ah inaan ilaa meesha ugu dambeyso aan dhalinyartaas iyo iyo iyo maxaa lahay tiimka ee jaamacadda aan daba socono ilaa ay ka guuleysato dhanka kale waxaa madasha hadallo dhiirigelina kasoo jeediyay aqoon-yahanadii marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda.
aidiyooyin badanaa lasoo bandhigaan i think in faceka ugu horreeyay hadda ee tahay oo keliya hadda la wada joogo eh, in faceka ugu horreeyay ee ardaydii ugu yaraan aidiyooyin projectiyo create gareeyaan projectyada lasoo jeediyey dhammaantood haddii scaling loo sameeyo lasii horumariyana waxaa ka arkaa inay fursado badan leeyihiin for sure qof walboo naga mida waa u kala horeeyaan aidiyooyinka sideedda oo lasoo jeediyey qaar waxaa arkaysaa dhehaysid labadan saddexdan waxay u baahnaa lahayn right away haddii maalgelin iyo horumarin saxa ay helaan wax eh, maxaa la dhahaa, waxqabad rasmiya ay yeelan lahaayeen qaarkoodna haddaa aragtaa is dhehaysid waxay u baahnaa lahayn maybe laba fees oo kaleetood in ay sii maraan way ku kala duwan yihiin actually Ee, waxaa rajeynayaa hadda lix bilood oo kaleetooda way forward ah soo socoto oo dadkan i- ideooyinka ay soo jeediyeen iyo projectyada la create gareeyay investmenti inay investible yihiin iyada laftirkeeda su-aalo badan ay u baahan tahay haddii qof ganacsada ah u tagtid wuxuu ku weydiin doonaa su-aalo badan oo aadi isweydiinaynin marka waa fiican tahay iyada laftirkeeda in investibilityga ideada la fiiriyo iyo solutionka xalka rasmiga ee beeraleyda ay gaarsiinayso waxaan aada ugu faraxsanahay maanta in aan ka soo qayb gala munaasabadan quruxda badan anigoo matalaya jaamacadda eh, culumta iyo teknolojiyadda ee jamhuuriya waxa aan marka ugu horeysaba rabaa in aan u hambaliyeeyo kontonka arday ee ka faa'iidaystay barnaamijka waxaan sidoo kale rabaa inaan si gaara ugu hambaliyeeyo inta dhammaysatay ee kontonkaas ka midka ah waxaan leeyahay waxaa tihiin pioneers waxa aad ee, qudwo u noqon kartaan arday badan oo idinka dambeysa waxaad tusaale u noqon kartaan barnaamijkan quruxda badan ee juhdiga lagu bixiyey ee labada bilo socdo inuu guuleystay iyo inuusan guuleysan in aad adinku xaqiijisaan waxaan ku faraxsanahay inaad ka faa'iidaystaan barnaamijkaas insha allahu tacaala ee, walaalihiin iyo asxaabtiin iyo cid walboo rabta inay ka faa'iidaysato ee, la wadaaga ka hortaga waa ka hortaga ugu horreeyey waxaan rajeynaha inuu sii socon doono jaamacadda jamhuuriya waxay u mahadcelinaysaa waxay u mahadcelinaysaa bogaadinaysaa ugu dambeynna agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya brofesor maxamed maxamuud oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay wasaaradda mar walba garab taagan tahay dhalinyarada soomaaliyeed iyo sidii loogu sameyn lahaa maalgashi waa xushmad weyn noo ah sharaf noo ah jaamacadda jamhuuriya oo yani horey wasaaradda ugu ballameen in ardo badan loo tababaro ardadiina sida haddana loo sheegay kontonkii ugu horreeyey la tababaray kontonkii markaa haddana waxay ku shaqay lahaayeen la baray research sameeyey project proposal soo diyaariyey oo arda kasta wuxuu soo qabanaya soo diyaariyey ballanku maantana yahay in la kala xulo oo loo xulo dad maaragtay marka fiiriya yacni kuwa guulaystay oo projectigoodu ay tahay mid u qiimo leh in mujtamaca soomaaliyeed loo bandhigo taasay u bilow ah kolley qofkii maanta ka harana berri uu ku soo baxaya waa muxuu ahay adduunka oo dhan asaaso waa markii wax lagu tartamayo dadka dhan sooma wada baxaan qof unbaa ka guula guulaysanaysa marka waxaa marka annagana jaam- wasaarad ahaan sharaf noo ah inaan noqonnay wasaaraddii ay la bilaabato jaamacaddana u ah annagana jaamacadda ku faanayno in muxuu ahay ay u ardadoodu maaragtay ay u soo diyaargaroobeen barnaamijka iyo ardada iyo jaamacaddaba iyo wasaaradda ra- yani qaybteenna naga mida ee tababarkaa bixinaysay intaba maaragtay waa idinkugu awguraarinayaa waxaana rajaynayaa in muxuu ahay barnaamijkan uu wax badan yani u u- u soo keeno waddanka meelo badan iyo gobollo badan hadda nala joogin inay idinkaga daydaan